xiligaas waxaa ila fadhiyey aniga aabahayga iyo laba wiil oo walaalahayga ah waa gartay kabacdina maxaa dhacay anigoo shaah cabayno oo markaas shaahiyda dalbanay shaahiina loo keenay ayaa waxaa bilaabatay wax aan weligeyga indhahayo intii dunida aan dulsaarnaa aan arkin inaa arko iyo qaraxa uuna dhicin ka hor ama maqalka qaraxa ka hor laba daqiiqa waxaan arkay uuro oo sida caadka cirka oo kale ah oon boor iyo waxa ay ku jiraan aan waxaan ku sifeeyaba aan lahayn aa mar un isqabsatay keyrtii ana iga soo horjeeday waxayna ii jirtaa in ka yar labaatan mitir ama soddon mitir waa gartay waa albaabka gaariga lagu soo dhuftay gaariga isqurxinayay waa hotel naasaha bilood gudihiisa meeshaad ku jirto haa waa gartay markaas kadib markii uuradii balaayadii ee kacday waxaa soo daatay miyaaradihii hoteelka anigoo meeshii fadhina marka aniga waxaan isnahaa maanta waa qar weye maalin cad adigoo fadhiya qarow iyo balaayo ku jirtaa mooye waa fiyuudahay waxaas isma dhihiinba weligiina ma isdhihiin adduunka itaa ku nooshahay waxaan wax la ega arki doontaa waa gartay markaas kadib waxaa dhacday anigoo meeshii fadhiya in qaraxii marka laba daqiiqa kadib uu dhaco sabaxankii ama markabki qaraxa dhagihii dhan hal mar oo keliya way xirmeen aabe aniga iyo walaalahaygii meesha isla fadhina waa kala dhanna waa is arki weyni waa kacay marka waxaan isdhahay bal waxaan waaba ku jirtaahe maanta qaraxna weligaa waa maqli jirta dhagahaas uune maanta qaraxii aad dultaagan tahay qarax un le waa wax kale ma jiro meeshii aan ka dhaqaaqay meeshii kubashiinka aan ka dalbaday oo laga keenay aan u dhaqaaqay markii albaabkii aan jabayba albaabkiyaaba miyaaradihiisii iyo albaabkiyaaba dhabarka iga soo fuulay waa gartay waa albaabkii maqaayadda hoteelka haa qaybta kubashiinka iyo sheexa laga cabo waa gartay markii aan soo dhaqaaqay aaboon meesha uu fadhiyo aabaan garabka ka qabanay aniga iyo wiil adeer uu dhalay waan baxnay dabaqii saraan la aadnay waa gartay dabaqa sare waa halka uu deganaa aaba miya haa dabaqa qaybtiisa labaad aaba degnaa markaasuu idhahay bal idaaya qaybta hoosaan fiirinaynaa xaaladda iyo nolosha iyo dhibaatada ku jirta aniga marka indhahayga waxyaabaha aan ku arkaa waxaa kamid ahayd markii qaraxa u dhacay kadib rasaas oo boorkii iyo siigadii iyo balaayadii isqabsatay dhexdeeda rasaas nool nool aan ka dhex maqlaan kaga dhex jeedaa aniga markii waxaas ay dhaceen hor kama cararin mana sasin anigoo fiigsan meeshaydan taagnaada cabaaraan hubsaday qaybtii sare markaan soo fulnay albaabadii hoteelka la dilaacay oo la dhacay aan la kulmay iyo hooyo iyo caruurtii aan dhalay iyo kuwii walaalkay oo dhalay iyo walaalkay oo qaybta hoteelka hooyada xaggeeda kasoo baxaayo dhahay maxaa sameyna walaalo intay aadnaa waa gartay aniga iyo walaalkeena meeshaan taagana waxaan isdhahnay hooyo intaan ka bixinaa dabaqa korkiisa aan ka tuurno oo banaanka keyrta maqaayadda waxa lagu karayo aan ka tuurno kadib banaanka sidaasaan kusii baxeen macquul maahan intaan dheeno bamaan lagu soo tuuraba aniga asigi waa gartay meeshii aa ku kala yaacnay ani iyo walaalkeyga waa kala dhunnay walaalkeyga dabaqii sare uu soo dhooday inay ka jaban tahay inay ka murgacan tahay intaba boor umaahayo waa xaalad halis oo asiga naftarkiisa ilaa hadda uu kusugan yahay aniga waxaan aaday qeyb kale oo rag dhalinyaro ay ku jiraan waxaan dhahay walaalayaalo balkan waan ku jirnaa aan iskaashano meeshaan kala duumano haye musqul qolka dhalinyarada iskusiidaan dhexgalnay nimankiia toof meesha u hortada marka musqushiaan galnay albaabka inaan sakatuuray musqushaan isku dayay markaasaan fikira waxaas dhaha haddii sakatuura aad ku qabatid raggan way sariixayaan markay sariixaan musqusha way xiranta dhaha musqusha albaabka sakatuuraha aan ka bixino meeshana aan darbiyada isku dhadhejino waa gartay inaan sidii yeelno waxay noo ahayd nimcad ilaahay oona waafajinayo meeshii isaga jirnay nimankiia guud ahaan meeshii qabsaday qol kasta ay ayaga dul tagaan waxay ku tuurayeen hal bam iyo rasaas waa gartay markii u dambeysay oo qolkeyga la imaaday hal bam lagu soo dhuftay rasaasna looga xijiyey musqushia waxaa soo dhexgashay hal xabad waa gartay bamkiina maidinku qarxay bamkii qolkiioo ku qarxay musqusha iyo qolka waa kala go-an yihiin oo darbigii banaanka qolkiila ku ekaaday firir kale mana soo gaarin bis albaabka musqusha miyaarad ahayd meeshaas waxyar tarirna geliyey waa gartay laakiin xabadda lasoo tuura toos miyaaradda kale soo dhex baxda qolkana waa soo gashay waa gartay musqusha meeshii ku wareegsatay ilaahay amarkiisa cidna kuma dhicin darbiga isdhexbacday sidaasaa lagu amaanay waa gartay marka waxaanad oo dhan inta ay dhacayaan waa daqiiqadii ugu horreeyey ilaa shantii galabnimo meelahaas shantii galabnimo oo gow ah waa xilliga lasoo galay hoteelka waa gartay kaba kabacdi maxaa dhacay ma musqushaad ku amni hesheen halkaasaad ku badbaadeen oo ciidanku idinku yimaadeen maxaa xigay meeshii aan ku badbaadnay ani iyo afarta anigoo ku afar ah saddex dhalinyaro kale iyo ani ayagii oo nimankiina bambeynayna way soo baxeen qaybtii hooyo iyo caruurtii iyo xaaskeyga ay ku jireenay imaadeen xaaskeyga waxay ku dhawaaqay magaceyga ayagoo hebel idhaheeso wiilkeygana uu dhahayo aabow waxaa lala dhacay rasaas iyo bam xaaskii baa xabadaa lagu riday xabadihii aa ka duldul baxay wiil yar oo lix bilood jir ah oo ayada naas ay siinaysay wiilkii maskaxda ka gashay midna waxay ka gashay xandunta hoosteeda waa gartay wiilkii yaraa oo lixda bil jiray meeshaasuu ku qurbaxay hooyadiina dhaawaca naaska xabadda way ka dulbaxday qaybta dambena way dilacaysay oo dhabarkeeda marka hadda waa dhaawac xaaskaaga xaaskayga waa dhaawac sidoo kale waxaa meesha ku qurbaxay madooba nuunow oo meesha taagnaay isku qol bay ku jireen maya daaradda qolkoodaa isku furnaa faradoorka marka madooba nuunow qolkiisama uu ku jirin meeshuu cabaar oo maskara raadiyey qolkiisama ma garan asagoo meeshay taagana loogu yimid saddex baa madaxdagaga dhuftay madooba nuunow waa gartay meeshii ku dhintay waa soo baxnay way soo baxeen markaas kadib waxaa dhacday hooyo oo derbigii wiilkii walaalkayga u fadhiisay in loola tagay iyadoo wiilka aniga iyo weyn wiilka uu dhalay jilbaha u saaran yahay bamna lagu dhuftay marka hore dhaawac ah labadooda bam silkiisa gaaray hooyo in la dul tagay madaxa laba xaba lagaga dhuftay waa adiga hooyadaa hooyadii aniga dhashahaa waa gartay markii hooyo madaxa labada xaba lagaga dhuftay kadib wiilkii yaraa oo afarta ilaa saddexda sano inta udhexaysay jiray asigana madaxa xabad lagaga dhuftay waa wiil saddex ibar ilaa afar sano jir yaa dhalay wiilkaas walaalkayga aniga iga weyn waa gartay walaalkaygana markii anigaasi aan kala dhumna kadib asigaa hoteelkooba ka booday waataan ku dhahay lugaa ka murgacatay banaanka marka usoo baxna ciidanka amnigaa qabsaday saldhiga shangaaniya lagu xiray habeen bar markay ahayd xalayaa lasii daayey falilahi alxamdu walaalkay sidaasuu ku ammaan helay waa gartay aaba laakiin kolkiisuu ku jiray waa lagu xabadeeyey waa lagu dambeeyey alxamdulilah waxba kuma gaarin oo ku nabad qabay xaaskaygiina meeshay ku dhaawacantay dumaashadayda oo gabadha yar walaalkayga u dhalay haysana waxaa ku dhacday xabad oo gacanta bidixdiisa midig ma jirtaay aan hadda haynin aa ka burburtay xabadii ayada gacanteeda ka dhexbaxana waxay gashay gabadhii sagaalka bilood jirtay ee ayada dhashay gabar sagaal bilood jirta wiil lix bilood jira iyo wiilkan oo saddex ilaa afar sano iyo barka jira oo hooyadayna ay raacdo waa gartay qaybtii kore qaybtii hoose waxay dham ayagaa isla qabsaday saan meesha ugu jirna qol kasta ay bambeynayeen qaybtii saray fuuleen qol kasta bamaa lagu dhufanaa xabad bam xabad bam xabad bam xabad ugu dambaystii hoteelka dhan ayagaa la wareegay abaara saacadda markaan kuu sheegay xilligaasna waxay wada sii tegaysaba hal saac habeennimo waa gartay xilli ay tahay saacadda laba saac iyo baraa ciidamada gudaha ay soo galeen ciidamadii ayaga dagaal kadib ciidamada qaybta hoose oo qaybta jaranjarada lagasoo fuulaya aan ahayn receptionka oo qaybta masquulo qaybta kushiinka xigtay kasoo galeen qaybtaasay ciidamada la wareegeen jaranjarooyin ay soo saarteen way soo fuuleen ciidamadii waa gartay markay soo fuuleen kadib meesha ay soo fuulayaan waa meel derbiga aniga aan ku jira ku-aadkiisa derbigaas ay soo saartay jaranjarada ciidankii way soo galeen markay soo galeena nin meesha isku qarxiyey waa gartay qarax weyn oo midkii hoose bilaawii dhacay mid leeg aa dhacay marka kale oo saacadda ay taa laba saacay bar waa gartay markaasaa rasaas wixii maanta dhan dhacay oo koo iyo toban saac ilaa laba saac bar habeenimo dhacay waxaa nooga dhib badneed tobankaas ilbirqsi ama tobankaas daqiiq rasaasta dhacday waa gartay markaas kadibaa waxaa dhacday in ciidankii ay isoo qalabeeyaan ay meeshii dib usoo laabtaan oo ay meeshii raggii iska dhiciyaan oo qeybtaas ciidamada ay la wareeyaan dabaq labaad oo ani aan ku jiray iyo aabe iyo hooyo meydkeeda yaalo waa gartay hal askari aan soo galaba nolosha kii maxay ahaydeen maxay ahaydeen shacabaa naa markaa dhaqnana ciidamadiina waaye goob amni ay joogtaan ammaankiina wuu sugan yahay xorriyad bay kusoo baxa shacabkiina aa la idin geena iyo waalidiintiina iyo ehelkiina lagu dhahay waa gartay xaqiiqatan ciidamada waxay noo dhaqmeen sida wiilkooda oo kale sida hooyo wiilkeeda oo kale sida aaba wiilkiisa u dhaqmayo oo kale xaqiiqatan nigama dhaqmin sida shacab iyo ciidan oo kale waa gartay aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa ciidamada ilaahay ka sokowo ayagaana badbaaji marka xaaladaasaan kala soo kulmay in dunidaan ku noolaana weliga isma dheyn xaalad noocaasa la kulmaysaa waa gartay marka markaad dib u eegto dhacdada maxaad dhihi lahayd dadka falkan geystay haddiiba aad wax dhihi lahayd
dadkaas waxba ma dhahaya aniga wixii la dhihi lahaa ayagaa isdhahay waxay yihiinna way og yihiin anagana waxaa nahay waa ognahay marka nin kastaba waxaa fiican wuxuu yahay in uu kasoo toobad keeno ilaahayna uu usoo laabo waxaan dhihi lahay waxaa nahay rag walaalo ah gabar walaalo ah wiilal walaalo ah dad qaraabo ah dad tol ah dad ehel ah dad isku dhiig ah dad isku af ah dad isku diin ah dad isku jinsi ah maanta ma aqaano sababtaan isku dilayno ayaga haddii la weydiiyo maxaa u dishay ma sheegi karaan hadda hooyadeyda way dhimatay wiilaan dhalay wuu dhintay walaalkay wiilkiisa iyo gabadhiisa way dhinteen afartaas qof oo laba saddex fakiira ka yihin hal qofna ay hooyo tahay haddii la weydiiyo sababtaa ku disheen sheega wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi ayna sheegi karayna marka waxaan dhihi lahay wax la badbilaysaana sabab ma u haysaan maya sabab ma haysaa ilaahay ka cabsada diinteena islaamka ma qabto qof muslim ah oo walaalkaaga ah dhiigiisa aada daadiso weliba sixaaq dara ah ilaahay xaggiisa waxaa kaga fudud marka dhan waxa yaala in la duuduubo in dhiig qof bani-aadam ah la daadiyo marka walaalayahay waxaan dhihi lahay toobadkeena qalad wuu dhacaa laakiin waa laga soo laabtaa waxaan rajeynaa inay kasoo laabtaan sidoo kale waxaa mahad ballaaran iyo ammaan usoo jeedinaa ciidamada dowladda soomaaliyeed xaqiiqatan ninkii isku dayey una soo qaatay gaari in anaga uu nagu dilo qorina usoo qaatay in anaga uu nagu dilo ninna uu qori usoo qaatay dhiigiisa iyo laftiisa uu uhuraayo cid aan hooyadiisa dhalin aabihiisa dhalin oo soomaalinima ay kala dhexayso in u badbaadiyo darteeda naftiisa u gooyey xaqiiqatan waa xanuun aan dareemi karaynin dadka waxaa sameynaya laakiin ay dareemi karaan dadka leh dhiig dabnimo iyo damiir insaannimo iyo bini-aadamnimo iyo alla ka cabsi ay ku dhehaan tahay waxaan dhihi lahaa ilaahay ka cabsada raggan dhiiggii dadka badbaadinaya idinka waxba maka dheera ma idin dheera waa dad idinka oo kale ah laakiin ilaahay fahansiiyey xaqa sida uu yahay idinkana xaqa allah idin tusaan dhihi lahay waana mahadsan tahay walaalkii mar kale aad baad u mahadsan tahay waan kaaga tacsiidaynaynaa samir iyo iimaan allah kaa siiyo intii qoyskiina ka baxday adiga iyo soomaalidao dhan aad iyo aad adina sidoo kale waa mahadsan tahay